إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay muqdisho ka fuliyeen howlgalla qaarkood dhimasho iyo dhaawac ay sababeen ciidamada etoobiya ee ku sugan gobolka bakool ayaa xalay la kulmay weerar kaga yimid dhanka xarakada shabaab almujaahidiin ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar ku ekeeyeen asaldhigyo ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose guddiga dhismaha masjid ee ku yaala degmada buqa qable ayaa waxa uu ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha masjidka asiga oo bulshada muslimiintahana ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka maamulka galmudug ayaa waxa uu muujiyey taagdarradiisa iyo culayska ay ku hayso xarakada shabaabulmujaahidiin asigoo geesta kalena shacabka ku amray in ay dagaalka la galaan haddii kale hantida ay ka dhacayaan dab ayaa waxa uu ka kacay wersad soo saarta joodariyada oo ka howlgasha magaalada garowe intaa waa qodobadii warka u waaweyn adhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay muqdisho waxay ka fuliyeen howlgallo dhimasho iyo dhaawac sababay guri ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku yaala agagaarka x control afgoy ee magaalada muqdisho ayaa xalay waxaa ka dhacay qarax qaraxan ayaa wuxuu sababay dhimashada askari ka tirsan dowladda federaalka iyo dhaawac shan kale guriga ayaa waxaa la sheegay in burbur xoog lagu soo gaaray qiiqa iyo holaca guriga ayaa waxaa laga arkayay deegaanada ka agdhow halka qarax uu ka dhacay iyada oo bulshaduna ay si weyn saaka u hadal hayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa goor dambe goobta soo gaaray kuwaas oo qaatay meydka iyo dhaawacyada isla gudaha magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay qaraxa la beegsadeen saldhigga degmada hodan ee magaalada muqdisho halkaa waxaa ku sugnaa askar ka tirsan dowladda federaalk oo saldhigga waardiye ka hayay haddii halkaa dhimashaya dhaawac ay ka dhasheen faahfaahinteedii kama aynaan helin isla muqdisho xalay waxaa qarax kala lala beegsaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku sugan yihiin oo ku taalla suuqa cowska ee degmada hodan dhawaaq qarax ayaa waxaa laga maqlay halka uu ka dhacay iyo weliba nawaaxigeeda qaraxyada iyo weeraradaani ayaa waxa ay qayb ka yihiin howlgallo xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka wada magaalada muqdisho oo ay ku beegsanayso xubnaha iyo saraakiisha dowladda federaalka ah waxaa xusid mudan in horay weeraro qaraxyo ah iyo kuwa foolka foola oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho loogu dilay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah oo kuwaas oo ay fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxay dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka calamada oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose una dhow magaalada muqdisho geesta kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin kudhaa oo ka tirsan gobolka jubbada hoose diryaanka hubka la isweydaarsanayay ayaa halkaasi laga maqlayay isla jubbooyinka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerareen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo in muddo ayuu halkaa dagaalku ka socday cabdalla biroole waxay ka mid tahay meelaha sida joogtada ah loo weeraro ee ciidamada kenya ay fariisimaha ku leeyihiin habeen hore ugu dambaysana dagaal kan lamid ah ayaa ka dhacay isla xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerareen fariisin ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudor ee gobolka bakool dagaal xoogle ayaa halkaasi ka dhacay dagaal kadib ciidamada amxaaradu waxa ay bilaabeen inay madaafiic ku garaacaan dhulka howdka amaba baadiyaha ah ee ku hareeraysan magaalada xudor lama soo weri wax khasaare oo ka dhashay madaafiicdaasi ay ciidamada amxaaradu rideen guddiga dhismaha masjid ku yaala degmada buqa qable ee gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha masjidka asiga oo bulshada muslimiinta ahna ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka sikriye cumar ayaa warkan faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid si hersale loo soo agaasimay islamarkaana looga arrinsanayay dhismaha masjidka alraxma ee jaamica degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa waxaa ka soo qayb galay marti kala duwan iyadoona ujeeddada munaasabadani ay ahayd in dadka muslimiinta ah ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa kaalintooda ay ka qaataan dhismaha masjidkan oo qabyo ah ugu horreyn kulankan looga arrinsanayay dhammaystirka masjidka alraxma ee jaamica degmada buqa qable waxaa ka hadlay sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culummada diinta islaamka isagoona dadka muslimiinta ah dareensiiyey muhiimadda ay leedahay dhisida guryaha allah oo ah masaajidda masaajidda iyo fadligooda waa dareemi karaa qof kasta oo muslim ah masjid waxa uu yahay masjid waxaa weeyaan waa beytullaahi walaalayaal waa guriga alla subxaana wa tacaala sharaf iyo marka iyo wanaag waxaa ugu filan masjidku inuu yahay beytullaahi inuu yahay waana almasaajida lilaah falaa tadcuu maca allaahi axada saasuu alla leeyahay alla subxaana wa tacaala wuxuu idinay masaajidda in la kor yeelo walaalayaal koryeelkeedu macnaheedu waxaa weeyaan dhismaheedaa ka mid ah in la dhiso in la hagaajiyo in la nadiifiyo in la camiro wax alla wixii baahideeda oo masjidku uu baahan yahay oo dhanba ayaa marka waxay soo geliyaan koryeelideeday soo geliyaan maadaama shay alla subxana wa tacala uu leeyahay uu yahay guri alla uu yahay alla wuxuu nafarayaa subxana wa tacaala noo idmayaa inaannu kor yeelno wayudkara fii hasmuhu alla subxana wa tacaala magaciisa lagu xuso waxaa sidoo kale dadka ka hadlay kulankan ka mid ahaa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamuud ugaaska guud ee beesha gaaljecel waxaana ugu baaqay dadka muslimiinta ah inay wax ku darsadaan dhismaha masjidkan ikhwaan jaakum allahu khayran maanta waxaa la iskugu yimid halkan maaragtay guddiga masaajidka iyo maaragtay akhyaartii iskugu yeereen halkan loo yimaado waxay tahay masaajidkii buqaa qable ee jaamica ahaa weynaa ayaa waxaa ka socday maalmahan dhismo dhismihiina maaragta uu marayo meel xasaasi ah wixii looga tirigalay ama sidii la moodayey wixii lagu tashanayay dadkii tashanayayna jeebkooda iyo maaragtay culays badan ee ka muuqato fariintaan halkaan ka dirayna waxay tahay marka jazaakum allahu khayran ummadda muslimiinta guud ahaan in maaragta ay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka buqaa qable dhismihiisii ku taagan tahay lacag boqol kun oo dollar ah waxaana sharaf ugu filan maaragta in ilaahay masaajidiisa laga qayb qaato xadiiskii nebiga sala allahu calayhi wasalam uu dhahay man bana lilaahi beytan bana allahu lahu beytan fi ljanna oo kama qaala sala allahu alayhi wasalam intaas kadib mid ka mid ah guddiga dhismaha masjidka alraxma ee jaamica degmada buqa qable ayaa madasha kulanka ka sheegay maraaxishii uu soo maray dhismaha masjidka iyo lacagta ku go'day isagoona dhanka kale dadka doonaya inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka u sheegay akoonna iyo lambaro ay lacagta ku soo tuuri karaan ilaaha mahad iskale dhammaanteed waxaan u mahad celinayaa kadib akhyaarta masaajidka ka soo qayb gashay maanta oo runtii igu howlo badan lahaa masalo ajiibi ayaan u mahad celinayaa masaajidka wuxuu ku yaallaa walaayada hiilaan degmada buuqa qable uu ku yaallaa waxaan is dhahnay baahida markay timid oo masaajidka oo soo buuxsamay waxaan dhahnay kan maadaama dabaqii hore loo diyaariyey aan saarna markaasi waxaa nooloo qiimeeyey oo injineerka ku qiimeeyey lacag boqol iyo lixdan kunoo doolar ku qiimeeyey marka lixdan iyo shan waa bixiniba marka waxaa noo dhiman sagaashan iyo shanaa noo dhiman sagaashan iyo shanta waa nagu cuslaatay dadka degaanka ah intaasi bixiyey runtii islaamka marka waxaan u sheegaynaa oo sawirkayna iyo codsigayna oo gaari doona in lacagtaas sagaashan shanta ay nagala qayb qaato nagala kabo muxuu ahaa ayagoo ilaahay darti u bixinaya waxaan u sheegaynaa islaamka akoonkii lagu soo shubi lahay iyo furihii mobeylka oo iskor saaran ayaan u sheegaynaa nambarka koowaad iyo akoonka koowaad shan waaye furaha hormuud waaye furaha waa shan lix eber eber eber eber labaa u dambaysa lixaa u horaysa afar eber dhexda ku jirto labaa u dambaysa waxaa ku qoran axmed xaaji xuseen ugaasnin liiraa ku qoran akoonka nambarkaasi uu wato soddon konton iyo saddex toban iyo sideed soddon iyo sideed waayo akoonka waa la shaqeeyaa nambarka iyo mobeylka iyo akoonka waa asna akoonka bangi islaam wa akoonka labaad mobeylka uu wata shan waayo furaha siddeetan iyo toddoba soddon iyo afar eber afar maxamed macallim yuusufaa ku qoran akoonka u watane soddon afartan iyo lix toban iyo lix soddon iyo lix waaye sidoo kale maxamed macallinaa ku qoran maxamed macallin yuusufa ku qoran ee bangi salaam waa asigane wilaayaadka islaamiga ah ayaa waayihii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay dhismaha masaajida kuwaas oo ay dhismahooda ka qayb qaadanayaan bulshada muslimiinta ah ee ku nool gudaha iyo dibadda arrinkaas oo muujinaya iskaashiga bulshada iyo muhiimadda ay leedahay maamulka galmudug ayaa waxa uu muujiyey taagdarradiisa iyo culayska ay ku hayso xarakada shabaabul mujaahidiin asiga oo shacabkana ku amray in ay dagaalka kala qayb qaataan haddii kale ay hantida ka dhacayaan dadka ku dhaqan deegaanka wisil oo ah meel furun ah ayaa waxaa laisugu keenay fagaara halkaasi ku yaala dadkii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa dagaal oogaha caanka islamarkaana ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka cabdi xasan cawaale qaybdiid sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye xigeenka gobolka mudug ee maamulka galmudug axmed shire qoodar waxa uu sheegay inaanay macquul ahayn in shacabku ay iska joogaan islamarkaasina iyagu ay dagaalka keligood ku ahaadaan aad baan u dhagaadagtihiin anuu ree wasiilad baan idinla ahay aad baa u dhagaadagtihiin mana socotiin waxaad rabtiin derbiyaashaas inaad tidhaahdaan meeshaanay soo dhoobteen bar baa waxay u yihiin in dadka meeshaan fadhiya baranji waxay xayeesiiyaan ayaga been ma idin sheegaayo waxay yidhahdaan waxay ka yimaadeen halkaan dhow meeshaanay soo dhooban yihiin saddex boqoloo been bay sheegaan waxa uu ku baaqay in ciidamada baxsadka ee furunta ka soo noqonaya la dhagax tuuro xilli ciidamo ka tirsan kuwa galmudug iyo kuwa dowladda federaalka furmaha dagaalka ay ka baxsadeen islamarkaana ay qabteen amaba aadeen dhanka magaalada gaalkacyo waxaa soo haray baabuur dambe oo ka soo fowday ma ismaqlaynaa si fiican mana isu maraysanaynaa baabuur dambe oo ka soo fowdeeya furinta magaalada hadduu soo galo waa la tuuriyeynaya naagu waa gabdho waa tuuriyeynayaan iyo ciyaalka hala tuuriyeeyo qoryaha magaalada ku jira oo qabiilaadku leeyahay oo deegaanka dhex yaalla qorigii la arkaa waa waras waxa qaadan ciidamada waa u fasaxan yihiin laga bilaabo saacaddan qorigii lagu arkay magaalada waa waras waa la qaadanayaa gaarigii aan gaarigii aan heegan u noqon dhaawaca inuu qaado oo ciidamada raashinka u qaadana waa la dhacayaa mana loo soo celinayo wuxuu sheegay in qorigii lagu arko gudaha magaalada wisil ay qaadanayaan haddii askari uu leeyahay iyo haddii shacab uu leeyahaba taa macnaheeduna waxaa weeye in wisil ay iska xaadiriyaan askar rufaysada ka cararay qoryaha laga bilaabo saacaddan magaalada dhexdeeda qorigii lagu arko ama askari ha sito oo furinta ka soo baxa oo soo dhaqaaqa ama wisilu leedahay ciidamadu sanatarki waa maqlaya xildhibaanada waa maqlayaan waa fasax waa la qaadanaya ha la qaato ha laga qaato qoryaha ha laga qaato waxaad rabta inaad tidhahdeen nimanka dadka furinta jooga xamataan oo tidhaahdaan ma ujeedaa dagaal aadi maayaan oo adigu aadi maysa ayaa kaa liita adiga dadka miyaad dhulka yaqaanaa adigu waa diideene dadka waa hor kacaynaa dadka gadaal fadhiya iyo kuwa gadaal dhinacaan jiraa intuba ma yaqaanaan deegaanka hal qof oo wadda yaqaan kuma jiro dadka halkaa fadhiyaa wadda ma yaqaanaan meel loo mara ma yaqaanaan dadka lala hadlaya uma muuqan kuwo u diyaara inay dagaal ka qayb galaan marka la qiimeeyo hadallada madaxda maamulka galmudug waxaa ka muuqata sida ay dagaalka ugu jabeen iyo niyadjabka xoogga leh ee haysta ciidamada oo ku sugan furunta dagaalka ayaa waxa ay dhowranayaan oo keliya saraakiisha amaba madaxda iminka la jooga oo uu ka mid yahay cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka tirsan baarlamaanka dagaal ooga horena ah wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed fiqi oo sidoo kalena ah xildhibaan iyo taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalka waxaana ciidamadu ay niyadda ku hayaan haddii madaxdaas ka dhaqaaqaan inay iyaguna dhaqaaqaan walow iminkaba aysan intii hore ahayn oo qaar badan oo ka mid ah ay ka baxsadeen furmaha dagaalka islamarkaana ayba jiraan magaalada gaalkacyo oo marka hore laga soo abaabulay duulaanka dagaallo ka dhacay deegaanada bacad weyne iyo qaycad iyo duleedka wisil ayaa waxaa horey loogu jebiyey ciidamadan isbahaysanaya oo kor ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka iminka waxaa muuqanaysa inay sii yaraanayso rajada ay qabaan dowladda federaalka ah iyo galmudug ee la xiriirta in uu midho dhalo duulaanka ay soo qaadeen dab ayaa waxa uu ka kacay warshad soo saarta joodaryada oo ku taalla garowe maxamed ciise ayaa ka warramaya waxaa dab ka dhashay koronto ka kacay shirkad soo saarta joodaryaal ee ku taala magaalada garowe khasaare nafeed kama dhalan warshadan gubatay balse waxaa jira khasaare hantiyeed mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda soo saarta isboonyada ayaa saxaafadda la hadlay wuxuuna ka warbixiyey sidii ay wax u dhaceen anigoo ah ka mida mas-uuliyiinta warshadda waxaan bulshooyeynta u sheegaynaa dee waxa dhacay ilaahay subxana wa tacaala awadiisa ku ahayd dee waxaan ka badbaadnana ilaahay baa noo gartay qadar allah maa sha allah facala waa ilaahay mahadii inaan maanta ay badbaadeen qof nafa ee nagaga dhiman oo on keliya ay khasaaruhu ahaa hantidii meeshaa taalay hantidani waxaa maalgashtay bulshaweynta ama ganacsata puntland ah ilaahay waxaan oga baryaynaa dhammaan intii maalgashatay iyo intii wax ku lahaydba inaa cawaj khayr ilaahay ugu bedelo waxaan kaloo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay arrintan ah in aynala badbaadiyaan mar sii horeysay ayay ahayd mar uu suuq weyn oo ku yaala magaalada boosaaso sidan oo kale dib ugu kacay warkii hordhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saaka waa inageenta